jihaadkii iyo axkaamtiisi iyo aadaabtii u lahaa wuxuuhi walaa yajuusu ma bannaana qatlunisaai wasibyaan dumarkii gaalada iyo carruurtoodii in la laayaa ma bannaano ilaa an yuqaatiluu inay dagaalamayaan ay dagaala ku jiraan mooyaane wala dawaabi daabooyinkii iyo xoolahoodii in la laayaana ma bannaano ilaa an yuqaatiluu calayhaa inay korkeeda ku dagaalamayaan mooyaane oo ama nastaciinu aan kaalmaysanayna biqatlihaa dilkeeda calayhim inaan ayaga u kaalmaysanayna mooyaane wayajuusu waxaa bannaa qatlu shuyuukhi odayadii warubaani iyo suufiyadoodii in la dilo waa bannaan yahay waxa u leeyahay sheekhu ma bannaano dumarkii carruurtii gaalada in la laayaa inay dee dagaalamayaan oo dagaalka ay ku jiraan mooyaane markaa waa la laynda iyagoo sharkooda la yska difaacayo waxaana wasila xadiidka bukhaari warinayo cabdillaahi bnu cumar waxa uu leeyahay wuxuu arkay imra'atan maqtuula fii bacdi maqaazi rasuuli sala allahu alayhi wasalam fanahaa rasuulahi can qatli nisaa'i wasibyaan waxauu dabeetana diiday nebigu in la laayo dumarka iyo carruurta gaalada in la laayo ayuu diiday riwaayada abu daawuudka iyo nasaa'iga iyo ibnu maaja oo sanadkeedu saxiix yahay rabaax ninka la yidhaha bnu rabiic laga warinayo wuxuu leeyahay nebiga ayaan la jirnay duulimaad ka mida khasawaadkiisii waxau arkay dabeetana dadkii oo ku urursan wax nin ayuu u diro wuxu uhi baleeg waxay kuwaasi ku urureen waa tegey dabeedna wuxuu yidhi oo arkay imra'o iyo ruux dumar ahoo la dilay markaasuu yihi maa kaanat haadihi latuqaatil tani may hayn markaa mid dagaalamaysa khaalid baana ciidanka xagga hore watay oo wuxuu yidhi ninbuu u diray oo wuxuu yidhi waxaad khaalid ku tidhaahdaa ha dilin ruux dumara casiifna ha dilin iyo mid ay soo kiraysteenoo isagu aan dagaalka ku jirin riwaayadda nisaa ibnu maaja laa taqtulanna duriyatan walaa casiifa midda ha dilin ka ajiirkaa isagu dagaalka aan u soo bixin ha dilin daabooyinkoodii iyo wixii ay wateenna iyadana in la laayaa iyadana ma bannaana inay dee iyadana ku dilinayaan oo ay dusha ka saaran yihiin oo sida fardahoodii iyo dee ay wateen markaa mooyaane markaa dee fardihii waa markaa la leeyahay sida isaga difaaca ama si ayagii markaa dee loo qabto oo loo waxyeeleeyo ama aan kaalmaysanayno dee ayaga aan u kaalmaysanayno dagaalkooda mooyaane si kale in loo laayaa ma bannaana xayawaankana sideedaba in la dhowro ayaa laga maarmaana sida xadiidka nisaa'i iyo daarimi ay warinayaan oo sanadkiisana daciifu yahay cabdillahi bni camr nebigu sala allahu alay slam wuxuu yidhi qof alliyaaliyo ma jiro qof insaanahoo dilaya shimbir iyo wax ka sarreeya bikayri xaqiha ku dilaya ilaa maalinta qiyaamaha waa la weydiinayaa xaqeedu waa maxay baa l rasuul wuxuu hi yadbaxuha fayakuluha dee waa inuu gowraco markaas cuno waa xaqeedo markaa taa wuu ku samayn karaa laakiin inuu markaa madaxa jaro u tuura ayadu ma bannaana in markaas yacni xayawaankii la dilayo iyadoo lagu kaalmaysanayo dagaalkoodana waxay u deliishadeen xadiidka muslim iyo abu daawuud ay warinayaan cawf ibnu malik alashtaci wuxuu leeyahy kharajtu maca zayd ibnu xaarisa fii ghaswati mu'ta dagaalka ghaswatu mu'ta la odhan jiray ayaan markaa la baxay buu leeyahay zayd ibnu xaarisa fa raafaqanii madadiyun min ahli lyaman laysa macahu hayru sayfi mid markaa gurmadkii iyo xoojimihii ciidankaa xagga yeman ka yimi ka mida ayaa markaa raacay buu yidhi oo aan seefdiisa mooye wax kala sidaan nin muslimiinta ka mid aha neef geela ayuu qaleyo madadigii ninkaa markaa gurmadka ahaa ama xoojinta ahaa ayaa wuxuu weydiisay daa'ifata min jildi xoogay haraggiisa markaa in ka mida buu yidhi isii waa siiyeyoo dabeetana sidii gaashaanoo kale ayuu u samaystay dabeetana waa soconnayoo ruum ciidamadoodii ayaan isgallay nin markaa faras cas watay ayaa ku jiray oo weliba markaa koorihiisana dahab markaa lagu daleeyey oo hubkiisa dahab lagu wada daleeyey oo lagu wada dhalaaliyey ninkaasaa dabeetana muslimiintii dhib weyn u geystay buu yihi fa jacala aruumiyu yufribu lmuslimiin muslimiintii uu markaa inuu aad iyo laxaad u waxyeeleeyo ayuu gudagelay buu yihi faqacada lahu lmadadiyu khalfa sakhratin ninkii gurmadka ahaa ayaa sallaxuu hoos galay sallax buu ugu dhuuntay famara bihi ruumiyu faaqraba farasahu fakhara dabeetana halkii markuu u galay ayuu kaga soo booday dabeetana faraskiisii ayuu halkaa markaa boqnaha ayuu jaray dabeetana waa dhacay waa la dulbaxay dabeedna markaasuu isagiina dilay faraskiiiyo hubkiisiina waa qaatay markii ilaahay muslimiintii dabeetana u furay ayaa khaalid ibnu weliid ayaa u diray ninkii oo wixii salab ee furashee ninkaa uu ka qaatay ayuu ka qaaday aw baa dabeetana yidhi waanu tago waxaan yaa khaalid miyaanad maqan rasuulku inuu xukumay salabka iyo furka qofka la dilo inuu ninka dilay leeyahay maya waan oge laakiin tani dee fur way ka badan tahay buu yidhi oo wax aada u badan weeye dabeetna xoof baa yidhi ama waad ku celin doontaa ninkan ow la aarifannakahaa cinda rasuulillaah ama rasuulka ilaahay baan dee intaan ka ashtakeeyon warkaaga aan u sheego ayaa jazaaga iyo abaalmarinta ay markaa arrintaadaasi leedahay aad garan doontaa waa diiday inuu ku soo celiyo deetana cawf wuxuu yidhi rasuulka agtiisii baan isula tagnay qisadii baan markaa uga warramay iyo khaalid wuxuu sameeyey wuxuu ihi khaalidow maxaa kugu xambaaray waxaad samaysay yaa rasuulallaahi waan badsaday buu dee wax badan ayay noqotay khaalid baa yidhi nebigu markaa wuxuu kuhi yaa khaalid rudda calayhi maa akhadta minhu wixii aad ka qaaday ninkan ku celi buu yidhi dabeetana markii xukunkaasi ku dhacay ayaa cawf wuxuu leeyahay khaalid baa waxaan ku uhi duunaka yaa khaalid alam afil laka iska qaba haddaba khaalidow ballankaan kuu qaadeen kuhi nebiga hortiisaan kugu fashili doonaa ficilka aad samaysay abaalmarintiisana waad heli doontaa iga qaba buuhi miyaanad helin dabeedna rasuulka arrinkii maqlo wuxuuhi arrinkaasi waa maxay qisadii baa dabeedna looga warramay rasuulku dabeedna waa cadhooday wuxu uhi yaa khaalid laa tarudda calayhi khaalid hadda waxbaa ku celin markuu arkay ninkii madaxda ahaayoo dee la rifayo lagu shimbira waaqlaynayo oo mar xaggaa lagu soo qabsoo haddana mar nebiga korkii haddana lagu kashifay oo haddana markii labaadna haddana leeya miyaanan abaalkaagii ku marinin ninkana amiirkii iyo ninkii dagaalkaa watay ahaa ayaa wuxu uhi waar gembaha ku celin markaasuu weliba yhi hal antum taarikuuna lii umaraa'i waar umaradayda idinkuna may daynaysaan idinku waxaad qaadanaysaa safwata amrihim wa calayhim kadruuh yacni marka dagaalkii ee la galo dee idinku cadaayaadkiinni iyo wixiinniba helaysaanoo markaa saafi ah ayagana dee hawshii iyo dhibtii iyo calowgii arrintoo dhamiba ayaga ayuu ku dhacaya markaa taasina waxaa inoo tilmaamaysay xagga salabka iyo xukunkiisu xagga dambu inoogu iman doonaaye yacnii dee faraskii oo la boqorogooyo markaa iyadoo loo kaashanayo waxaa kaluu yidhi in shuyuukhda iyo ruubaantooda la laayaano mid bannaan weeye shuyuukhduna waa kuwa gawa ruubaantuna waa kuwa cubaadooda ah in la laaya way bannaan tahay yacnii inaan la layno waa ka sii habboontahay haddii aan ra'yi iyo markaa aanay dee dagaalka wax kaga jirin imaamu maalik baa fi lmuwata abubakar asidiiq ayaa wuxuu diray juush buu shaam u diray markaasaa yaziid ibnu abi sufyaan ayuu markaa la socday waxaanu ahaa afar meeloodoo meel buu amiir u ahaa markaa yaziid ayaa wuxuu abubakar ku yihi dee imaa inaad soo fuusho imaa inaan dego abubakar baa wuxu uhi mana degayo mana fulayside anigu tallaabadaasaan fii sabiilillaahi markaa aan ugu tirsanaya iska fuushana dabeedna wuxuu uhi waxaad heli doontaa qolo satajidu qowman zacamuu anum xabasuu anfusahum lilah qolo markaa cibaadaysanayo ole nafahooda inay markaa ilaahay u xidheen bal kuwaa iska daabula iyagiiyo waxay nafdoodaba u xidheen waxaad heli doontaa qolo kale oo faxasuu can awsaadi ru'uusihi min ashacab halkaa timaha markaa intaa ka fayday ayaad arki doontaayoo ka xiiray waa nimanka markaa culimadooda fadri maa faxasuu canhu bisayfi halkaa iyada seefta kala dhacbuul waxaanan kuu dardaarmayaa toban arrimoode laa taqtulanna imra'a ruux dumara ha dilin sabiyanna ha dilin mid weynoo gabobayna ha dilin geedna ha jarin midheeye walaa taqribanna caamiran meelkaa caamiranna ha kharaabinin walaa tacqiranna shaatan walaa baciiran awr iyo markaa laxtoona ha boqnogin ilaa lama'kulatin inaad cunid markaa u samaysa mooyane walaa taxriqanna naxran walaa tafriqannahu shinnina ha gubin hana kala firdhinin nuskhadaha markaas kuwaan anigu u noqday aneegay ee muwata waxay dhigayaan walaa taxriqanna nakhlan walaa taqriqannahu halka imika naxli ay tia nakhiil ha gubin hana markaa qarqinin halka walaalkaana ay taallaaye naxlan walaa tafriqannahu walaa taqlulanna quluulna ha samayninoo qaniimada iyadoon la qaybinin waxaa ka qaaday walaa tajbuna hana fulayoobin sidaas ayuu markaa u dardaarmay walaa yajuusu qatlu nisaa'i wasibyaani ma bannaana ilaa an yuqaatiluu inay dirirayaan mooyaane wala dawaabi daabooyinka in la laayaana ma bannaana ilaa an yuqaatiluu calayha inay ku dirirayaan mooyaane ow nastaciinu amaan kaalmaysanana biqatliha dilkeeda calayhim korkooda inaan u kaalmaysanayno mooyaane wayajuusu qatlu shuyuukhi waruhbaani ayaa bannaan markaa in odayadoodii iyo kuwaa iska cubaadooda in la laayo waman qofka ammanahu uu nabadgelyo siiyo ee min alkufaari ka mida muslimun qof muslimo baaliqun qaangaadhu caaqilun caqliga mukhtaarun doortay walow cabdan baadii xaruma qatlu waa xaaraam waman aslama minhumka islaame ka mida qabla alasri qafaarasho ka hor xaqana damahu wa maalahu wa siqaara awlaadibu can isabyi ka ilaaliyey wamataa goorta usira la qafaasho minhum xaggooda sabiyun oo imra'atun baa laga qafaashay raqa waa addoomoobayaa min nafsi alasri qabashadaa lafdeedu ku addoomoobaya wayanfasiqu nikaaxuhaa gabadhii nikaaxeed waa fasakmaya ow baaliqun ayaa la soo qabsaday takhayara alimaamu imaamku waa door qaadanayaa bilmaslaxati isagoo maslaxadda iyo danta markaa fiirinaya bayna alqatli dil walistirqaaqi addoonsi walmani iyo inuu iska sii daayo walfidaa iyo inuu ku furdo bimaalin aw asiirin muslimiin maal ama qof muslima la soo qafaashay fa in aslama hadduu islaamo qabla an yakhtaara alimaamu shay-an min alkhisaari almadkuura arrimaha dhowrkaa intaanu mid ka mida dooran buu islaamay saqada qatluhu oo dilkiisi waa dhacayaa wa yukhayaru waxaana loo doorgelin bayna halaaati albaaqiya saddexda hadhay ayaa loo doorgelin wayajuusu waxaa bannaan qadcu ashjaarihim dhirtooda in la jiro wa takhriibu diyaarihim daarooda in la kharaabiyaana waa bannaan tahay waxau sheekhu leeyahay qofka uu magangelyo siiyo ee gaalada ka mida qof muslima oo qaangaadha oo caqli leh oo mukhtaar oon la qasbin walow addoonba ha ahaadee nabadgelye ayuu helayaayo in la dilaa xaaraan ayay noqonaysaa ilaahay baa yidhi wain axadu min almushrikiina mid mushrikiinta ka midi hadduu istajaaraka yacnii ammaan iyo ximaayo kaa doono iyo inaad meengeliso faajirhu meengeli xataa yasmaca kalaam allah inta ilahay hadalkiisa maqlayo kadibna ma'mankiisa yaal uu ku aamin noqonaya gaadhsii ayaa nebiga lagu yidhi xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan wadimatu lmuslimiina waaxida dadka muslimiinta dimadooda iyo cahdigoodu waa mid yascaa bihi adnahum kooda uga hooseeya ayaa la soconaya faman akhbara musliman qofka muslim ka jariya yacni dimadiisa iyo magandiisa fa calayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu sarfun walaa cadlun midna laga aqbali maayo sunno iyo faraltoona laga aqbali maayo buuri waman waalaa qawman bigayri idni mawaalihi facalayhi lacnat ullahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu sarfun walaa cadl ninka qole markaa awliye ka dhigtana iyadoon mawaalidiisii markaas aanay ogayna iyo ciddii markaa deelahayd amaba yacni xoraysay nacladda ilaaha iyo malaa'igta iyo dadkao dhami korkooda ha haato laa yuqbalu minhu sarfun walaa cadl waxaa kaloo nebigu yidhi xadiidka aynu horena usoo marray abu daa'uud iyo ibnu maaja ay warinayan sanadkiisuna xasanu saxiixun lagu tilmaamay almuslimuuna tatakaafaw dimaa'uhum dadka muslimiinta dhigagooda waa isu dhigmaan yascaa bidimati adnaahum dimadooda iyo magantoodana waxaa la socon oo la tegi oo magan gelinaya ka ugu hooseeya wayubjuru calayhim aqsaamum ka ugu shisheeyaana waa magan gelinayaa wahum yadun calaa man siwaahum cidda ka soo hadhayna gacan qudhay ku yihiin yaruddu mushiduhum kooda quwada iyo awoodda lihi waa ku celinayaa calaa mudcifihim kooda markaa daciifkaa ayuu ku celin macnaha ka qanigaahi wixii uu soo kasbaday ayuu markaas ka daciifka ah ee markaas fardihiis iyo wixiisa ay daciifka yihiin uu wax ka siinaya ama sayrka iyo socodka kooda xoog kale waxaa lagu celinayaa sayrka iyo socodka markaa kooda daciifka oo ka tabarta daran taagtiisa ayaa lagu soconaya waxaa kaluu sheekhu yidhi qofka islaama ee minhum ka mida gaalada qablal asri intaan la qabanin xaqana damahu wa maalahu wa siqaara awlaadi can isabi wuu ilaaliyey dhiiggiisii oo la dili maayo maalkiisiina laga qaadan maayo carruurtiisii yaryaraydna qafaarasho waa ka ilaaliye waayo xadiidka bukhaari iyo muslim waxaa lay amray inaan dadka la dagaalamo intay ka qirayaan laa ilaaha ila allahu qofka yidhahda laa ilaha illa allah faqad casaa minii nafsa wa maalahu nafdiisa iyo maalkiisa weygeela illaa bixaqii xaqa islaamnimada mooyaane wa xisaabuhu cala allah carruurta yaryarna wuxuu sabiya oga wuu ka ilaalinayaayo dee islaamnimadooda ayaa la xukumaya asalkoodan islaamay qabla alasri ayaa la raacinayaayo jaanibka islaamkuunbaa la qallibaya iyo maslaxadda ka yariya waxa u anfacaa maxaa yeele islaamnimadu waa sifatu kamaalin wa sharafin wa culuw waxaana xadiidkii alislaamu yaclu walaa yuclaa islaamka waa sarreeyaa lagama sarreeya taariqudni ayaa warinaya bukhaarina tacriiq buu ku wariyey sanadkiisuna waa xasan waxa uu leeyahay sheekhu haddii lasoo qafaasho gaalada haddii laga soo qafaasho sabi yar ama ruux dumara ayaa laga soo qafaashay raqa binafsi asri markaa lasoo qabto ayay addoomma noqonayaan sida xadiidka muslim uu tilmaamaya ibnu cabaas ana sariyata min almuslimiina atow biusaara dad lasoo qafaashay bay la yimaadeenoo ay ka mid yahay imra'a min bani fasaar fa bacasa biha rasuul ila ahli maka buu u diray fa fadaa biha naasa min almuslimiin ayuu ku furtay maka lagu soo qafaashay gabadha nikaaxeeda iyo guurkeedina waa fasakmaya hadday xor ahayd ninkii markaa qabayna guurkeeda waa ka fasakmaya maxaa yeele milkiga dee nafteediiba waa ka suulo addoon bay noqotay kii markaa ninkuna waa ka sii tegaya isaguna qofka baaliq ahee lasoo qafaasho isagaa imaamka ayaa u door qaadanaya sida maslaxaddu ay ku jirto afar arrimood ayuu u door qaadanayaa hadba tii uu arko inay markaa maslaxo iyo dani ay ugu jirto dadka muslimiinta ah iyo islaamka waa maxay inuu dilo hadduu maslaxadda u arka inuu dilo wuu dili hadduu inuu addoommo ka dhigo u arka wuu addoomin hadduu manni inuu iska sii daayo u arka inay dad ku jirta uu iska sii dayn haddii fidaa iyo furasho u arka inuu ama xoola ilaa bixiya ama dad muslimiin oo la qafaashay uu yidhaahdo aan isweydaarsanno hadba tuu arka danta ayuu ku furanayaa faida laqiitum aladiina kafaruu darban faida laqiitum aladiina kafaruu fadarba ariqaabi fadribuu riqaaba darban ilahay wuxu uhi garaaca garaac xataa idaa adkhantumuuhu markaad jilcisaan fashudu lwahaaqa xarkaa ku adkeeya baa ilaahi fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa intaa kadibna inaad iska sii daysaan iyo inaad furataan ayaa markaa idiin furan xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan reer banu nadiir iyo reer banu qurayda ayaa nebiga la dagaalamay nimankii yuhuudda ah reer banu nadiir waa markaa ka saaray meeshii oo waa ka eriyey reer banu quraydana waa sugay waana markaa iyaga iska galadaysto iska sii daayay ilaa ay la dagaalantay quraydana markaasuu raggoodiina ilaa iyo dumarkoodii carruurtoodii iyo xoolahoodiina muslimiinta ayuu qaybiyey in markaa la laayana sacad ibnu mucaad ayaa xukumo iyaga ayaa xaakim ka dhigtay oo xukunkiisa ayay ku soo degeen waxaana xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan uu tilmaamayey markii ay ku degeen xukunkii sacad ibnu mucaad ayaa rasuulku u diray waanu u dhowaa isagoo faras lagu dameer lagu wada ayuu yimi markuu soo dhowaaday buui quumuu ilaa sayidikumu kaca dabeetana waayibo nebiga ayuu ag fadhiisto wuxu uhi kuwaasi xukunkaagii ayay ku degeen ee xukun oo xukunkaygu ma fulayaa buu yidhi haa waa fulayaa buuhi haddaba waxaan xukumayaa buuhi inaad ragga qaangaarhkee dagaalamayana layso dumarkana iyo durriyaddana markaa aad addoommaysato laqad xakamta fiihim bixukmi lmelik xukunkii ilaahay toddobaad saba korkooda kaga xukumay ayaad ku xukuntay baa markaa nebigu yidhi waxaa kaloo uu nebigu addoonsay hawaazin kuwii asrahoodee lasoo qafaashay dabeetana muslimiinta ayay markaa ka ergoodeen in loo celiyey intii la qaybiyey kadib oo wafdigii hawaasin oo muslimiina baa u yimi nebigana waxay ka dooneen inay u celiyaan sabyigoodii iyo xoolahoodiiba dabeetana waa loo celiyo waa lagu galladaysay sida xadiidka uu tilmaamaya bukhaari miswar ibnu makhrama wuxuu leeyahy rasuulka qaama xiina ja'a wafdu hawaasin muslimiin qoladaa reer hawaasin oo muslimiin markay u yimaadeen ayuu nebigu istaagay fasa'aluuhu an yarudda calayhim amwaalahum wasabyahum wasabyahum waxay weydiisteen markaa inuu xoolahoodii iyo wixii laga qafaashay uu soo celiyo rasuulku deedna wuxuu yihi axabu alxadiidi ilaya astaqu waar war waxa aggayga loogu jeclayo ka ugu run badan fakhtaaruu ixda taa'ifatayn waar labada mid un doorta buuhi amaa sabigiiyo dadka laydinka qafaashay wa ima almaal labada mid un doorta waana waxoogayna yacni waa sugayee nebigoo muddo ayuu sugayey markaasaa waxay yidhaahdeen markii ay u caddaatay annahu hayru raadin ilayhim ilaa ixda daa'ifatayn labada mooye mid inaan u celinaynin ayaa waxay fa inna nakhtaaru sabyanaa haddaba waxaan doornay rasuulallow sabyiga iyaga rasuulu muslimiintiibuu dabeetna ka dhex kacay fa asnaa cala allaahi bima huwa ahlu ilaahay buu dabeetana ammaanay dabeetana wuxu uhi amaa bacdu fa inna akhwaanakum haaulaa'i waar walaaladiinaasi waa yimaadeen iyagoo toobad keenay waxaanaan raa'iyey yoon arkay inaan u celiyo sabyigoodii waan u qaybiyey markaa sabyiga nebigu faman axaba minkum an yutayiba bidalika falyafcal waar kii nafdiisu ay raalli ka tahay inuu soo celiyow dee soo celi waman axaba minkum an yakuuna calaa xadi kii dee inuu dheefdiisa haysta doonayowna dee waad nagu lahaanaysaayo xataa nucdiyahu iyaahu min awali maa yafiu llahu calayna falyafcal wax fayga ugu horeeyaanu hello waanu ka amaahanaynayo ayaanu uga celinayn siinaynaa laakiin iminka ha keeno nimanka waanu celinayaan dabeedna waxaa leey qaayaba qad ayabanaa daalika lirasuul lahi sal l slam rasuulka ilaahay ow dee adaanu raalli kaaga noqonay arrinka aad gaadhae waa soo wada celinaynaa markaasaa rasuulku wuxu uhi inaa la nadri man adina minkum fii dalika miman lam ya'dan war ma kala garanayna ka oggolaaday iyo kaan oggolaanin asalkeeda waxaa xishood lagu qaata baa la yidhaahdaa iyo qofkoo markaa yacni wuxuu ku yidhaahda iyo xishood iyo qajiraad iyo lagu qaataa yacni qofka xalaal xaggiisa kama noqdaan xaaraan bay noqdaan markaa wuxu uhi farjicuu noqda xataa yacrifa xataa yarfaca ilayna curafaa'ukum amrakum war horjoogayaashiin iyo caaqiladiinnu haydin kala wada weydiiyaanoo qof walba ha weydiiyaan warka ku raalliyo kaan ku raalli ahayne isla noqda buuli deetana way isla noqdeen curafadii baa la hadashay rasuulka kuso waxa rasuul way ka wada raalli noqdeenoo way ogolaadeen sidaa ku celi ayay markaa yidhaahdeen waxaa kaloo sheekhu yidhi fa in aslama qabla an yakhtaara alimaamu fiihi shay-an min alkhisaal haddii uu islaamo mid ka midii intaanu imaamkii waxba dooranin afartan arrimood ayuu islaamay laakiin waa la soo qabtay kana horeynu ka hadlaynin waxay ahayd qabla alasri ayuu islaamay laakiin wuxuu islaamay qabla an yakhtaara alimaam fiihi shayan min alkhisaal ilmadkuura saqada qatlu hortuu dilkiisii waa dhacayoo dee waa islaamay oo la dili maayo wa yukhayaru bayna alaaati albaaqiya saddexda soo hadhay ee addoonsigii iyo in la iska sii daayo iyo in la furto saddexaasuu markaa u doon qaadanaya waxaa kaloo sheekhu yidhi wayajuusu qadcu ashtaarihim dhirtooda in la gooyo ayaa bannaan daarahooda in la takhriibiyo ayaa markaas bannaan oo la dumiyo maxaa yeele sida xadiidka bukhaari warinayo rasuulku wuxuu gubay timirtii reer banu nadiir waana gooye markaasay soo degtay aayadda qur-aanka amaa qatactum waxaad jartaana min liina geed markaa nakhiila ow taragtumuuha amaa ka tegtaan qaa'imatan calaa usuliha iyadoo markaa jiridaheedii ku taagan fa biidni illaahi labada mid waliba goynteediiyo ka tegiddeeduba idanka ilaahay bay ahaatay marka hadba sidii maslaxadda iyo danta loo arko ayuunbaa la yeelayaa waman aamanahu ka magangelyo siiya min alkufaari ka mida muslimun baaliqun caaqilun mukhtaarun oo doorta hadduu gaalku qasbo uu yidhahdo i magangeli ayada taas magangelyo u noqon maysee walow cabdan baa haatee xaruma qatlu in la dilaa waa xaaraan waman aslama minhum ka islaama qabla alasri intaan la qafaalan xaqana damahu wamaalahu wasikaara awlaadihi can isabiyi qafaarashadii buu ka ilaaliyey wamataa goorta usira minhum sabiyun laga qafaasho oo imra'atun ama ruux dumara raqa binafsi alasri qafaarashada nafdeeda ayuu ku addoomoobayaa wayanfasiqu nikaaxuha guurkeeduna waa fasaqmaya ow baaliqun ayaa la soo qafaashay wamataa usira minhum baaliqun takhayara alimaamu imaamkii bilmaslaxati maslaxada ayuu markaa ku door qaadan bayna alqatli bilmaslaxati isagoo ku dheehan oo fiirinaya wuxuu door qaadan bayna alqatli dil walistirqaaqi addoonsi walmani iyo inuu iska sii daayo walfidaa iyo inuu ku furto bimaalin xoolo oo biasiirin muslimin ama qof muslimoo lasoo qafaashay fa in aslama hadduu islaamo qabla an yakhtaara alimaamu fiihi shayan intaanu waxba ka dooran shay-an intaanu wax ka dooran min alkhisaali almadkuurati arrimihii afartaa ee laynoo soo sheegay saqada qatluu dilkiisu waa dhacaya wa yukhayaru waxaana loo doorgelin imaamka bayna alaaati albaaqiya saddexdii soo hadhay wayajuusu waxaa bannaan qadcu ashtaarihim dhirtooda in la gooyo wa takhriibu diyaarihim daarahoodana la kharaabiyo ayaa bannaan gaalada baabulhaniimati haniimada waxaa la yidhaahdo ayuu baab yahay haniima waxaa la yidhaha maa ukhida min amwaali alkufaari cunwa waalxarbu qaa'ima walow cinda almutaaradda haniimo waxaa la yidhaha wixii xoolaha gaalada ee xoog lagaga qaado xilligaa dagaalka walow xilliga la ysariyanayaba ha ahaatee haniima ayaa la yidhaahdaa wixii ay iskaga cararaan baa fay la yidhaahdaa fakuluu mima hanimtum xalaalan طayiban waataquu llah in allaha hafuuru raxiim baa ilaahay yidhi cuna waxaa haniimaysateen isagoo xalaal tayiba ilaahayna ka cabsada ilahay hafuur raxiim weeyaan khasaa'ista ummaddanaanay ka mid ahayd oo loo xalaaleeyey nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuuhi xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan shan ayaa laysiiyey qof iga horreeya aan la siinin waxaa ka mid ahayd shanta nusirtu birucb argagax baa laygu gargaaray masiirati shahr bil in loo socdo layga sii argagaxo wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura dhulkana waxaa layga yeeray meel masjida iyo meel lagu tahaaro qaadan karo meel lagula tukan karo laguna tahaaro qaadan karo fa ayumaa rajulin min ummatii qof allayaaliyo qofkii ummaddayda ka mid ee salaaddu soo galay falyusalli ha tukada yaanu masaajid iyo biyotoona helinin wa uxillat liya almaqaanim qaniimooyinkana waa laya xalaaleeyey walam tuxalla liaxadin qablii qofkii horreeyana looma xalaalayno ambiyadii ka mida wa ucdiitu shafaaca shafaacana waa laysiiyey shafaacada weyne maalinta qiyaamaha nebiguna wuxaa tolkii oo gaara loo diri jiray wabucisu ila annaasi caama anna dadka oo dhan ayaa lay diray alkhaniimatu haniimadu niman xadara alwaqca cidda dagaalka iyo dhacdada ka qayb gashay buu sugnaaday ilaa akhiriha ilaa dagaalka akhirkiisa fa tuqsamu waa la qaybinayaa baynahum dhexdooda bacda ikhraaji salabi furka intii laga saaray wa khumusihaa iyo khumuska intii laga saaray ayaa la qaybin liraajili kii lugaynayey sahmun baa u sugnaaday idaa kaana xoran baaliqan musliman caaqilan markuu yahay wa yurdahu waa la gunnayn lilmar'ati haweenaydii waalcabdi wasabiyi iyo walkaafiri in xadaruu waa hadday ku yimaadaan biidni ilimaami ay ku yimaadeen min arbacati akhmaasiha arbacatu akhmaaskaasaa laga gunnayn wa inamaa tumlaku alkhaniimatu bilqismati qaybin ayaa lagu mutaa aw ikhtiyaari tamalluki ama milki doorashadeed wa ama salabu faman qatala qatiilan qofka u sii iilanaya dhimasho qofka dila aw kafaa sharahu ku filaada wakaalan maqtuulu kan la dilayna u ahada mumtanican ama mutamanican mid ismancin oo waqarara qaatilu kan dilayna uu ku dagay binafsihi fii qatlii dilkiisa istaxaqa salaamahu furkiisa ayuu mudan huwa maa wahuwa kaasina maxtawad yaddu gacantiisu kay koobtay wey calaykusa fi lwaqca dhacdada iyo dagaalka iyo goobta ee min farasin wa hiyaabin wa silaaxin wa nafaqatin iyo wagayri daalika ah weeye wuxuu yidhi sheekhu haniimada waxaa la siinayaa oo leh ciddii waqcada iyo dagaalka iyo dhacdada ka soo qayb gashay ilaa aakhirihaa ilaa dagaalku intuu ka dhammaanayay marka u horaysana waxaa laga saarayaa salabka iyo furka wixii qofkan la dilay furkiisii alaabtiisii ahayd baa laga saaraya ciddii dishay baa la siinayaa khumusna waa laga saarayaa oo shan meeloodoo shan meel baa laga dhigo meelbaa iyana la saaray khumusa arbacatu akhmaaska soo hadhay afarta khumuska soo hadhay baa la qaybinayaa khumuskaasina waa kii ilaahay u sanaayey waclamu anamaa hanimtu min shayin fa ana lilahi khumusahu walirasuuli walidilqurbaa waa ta aayaddaas shee khumuskaa weeye si xadiidka bukhaari iyo muslim ay tilmaamayaan wuxuu faray wafdigii reer binu cabdilqays amarahum biliimaani billahi waxdah atadruuna ma aliimaanu billahi waxda buu yihi markaas aliya rasuulkiisa shahaadatu an laa ilaha illa wa ana maxameda rasuulullah wa iqaamu salaa wa itaa u zakaa soo maroodaan wa an tuctuu min almaqnami alkhumus waxaa qanimaystaan khumus ka bixiya buu yihi xadiidka baahaqi warinayo ana rajulan saala nabiya maa taqulaan fi lghaniima qaala ilahi khumusa wa arbacatu akhmaasi alijeish khumusna ilaahay buu u sugnaaday arbacata akhmaasna waxaa la siinayaa ciidanka haddaba ninka raajilka ah ee lug laylatin yani isagu fentariga sahmun buu leeyihi markuu yahay xoran baaliqan musliman caaqilan markuu yahay qof xora oo qaangaada oo muslim oo baaliqan markuu yahay markuu fardoolo yahayna wuxuu qaadanayaa laba sahmi ayuu qaadanayaa qasama rasuula yowma khaybara lilfarasi sahmayni waliraajili sahman liraajili sahmun ninka markaa lugaynaya sahmi ayaa u sugnaaday oo u yeelanaya walilfarisi halaaatu asumin halaaatu asum baa markaa kaasina uu yeelanayaa laakiin sida markaas raajixa waxa weeye xadiidkana ku cad inuu sahmayni yeelanayo ka farasku raajilkule sahman inuu yeelanayo laakiin goorta uu yeelanayaa waa markuu yahay xor baaliqa muslima caaqilahoo caqli leh markuu yahay weeye leannahu marka qofka shuruuddaa laga helay waa qofkii jihaadka lagu faral yeelay ee lagula khitaabaye ee laga rabay weeye ayada ruuxa dumara iyo addoonka iyo sabiga iyo kaafirku in xadaruu biidni imaam haddii imaamku u idmo oo yidhaahdo kaaraya min arbacati akhmaasihaa intaan la qaybinin arbacatu akhmaaska ayaa waxoogay gunnaah laga siidaya rudaku waa waxoogay aan sahmi ahayn imaamka ama amiiruljeyshkana waxa la siinayo ku dadaalayo hadba wuxuu nafci iyo markaa waxtar geystay ayaa lagu siinaya laakiin waa inaan sahmi muqadara un la gaadhsiinin waxyaalaha aynu odhan jirin shan shan lama gaadhsiiyo waxa weeye rudaq sahmi muqadara lama gaadhsiiyo oo waxaa dumarka iyo la siinaya waa inaan intii ninka dagaala ka qaybgala la siinaya laga yareeya sida xadiidka abu daawuud uu warinayo ee sanadkiisu saxiixayay uu tilmaamayo can umaya bintu abi sult can imra'a min bani kafaar falamaa fataxa rasuul lahi khaybara radakha lahaa min alfayi xoogay buu markaa ka siiyey xadiidkaa kale isagana ay abu daawuud isagana warinaya sanadkiisu saxiixa yahay ibnu cabaas baa laga wariyay ama almamluuka kaana yuxdaa mamluuga waxbaa la siin jiray dumarkana kuna yaxdurna alxalba maca rasuuli illah sahmi lama siin jirin waqad kaana yurdaqu lahunna laakiin waxoogay gunna abaa la siin jiray mar haddii addoonkii iyo gabadhii la sheegay sabigii iyo kaafirkiina mamluugiiyo gabadha ayuunbaa looga qiyaasanaya ahlujihaad dee kama mid aha haniimadana waxaa lagu mulkiyaa bilqismi aw ikhtiyaari tamalluk qaybin iyo tamallug doorashadeed ayaa lagu mulkiyaa inuu markaas la qaybiyo oo la kala siiyo iyo maya inuu markaa mulkin uu doortanayana waa lagu kii xaqa ku laha u yidhaahdo ikhtartu milka nasiibi min alghaniima waan milkiyey inuu yidhahdana wuu ku milkiyayaa haddaba waxaa salabka la yidhaahdo faman qatala qatiilan qofka qof dilay mid la dilay maaha mid xaaladiisu dee dil xaggeeda ay u socotay ayuu dilay nin dilku xukuman buu dilay kow buu kaga siiyey ow kafaa sharahu ama sharkiisii buu kaafiyeeyo dee waa kaga filaaday dadkii oo dagaal damba kuma hadhin wa kaana almaqtuulu mumtanican ama mutamanican waxaanu ahaa nin dee wax iska celinayo qawi oo muqaatiloo dagaalamaya buha ee mid marka horeba hawaarso ama hore wax loo yeelay ama mid yacni dee aan tabar lahayn maayo nin dagaalamayo dee dagaal ku jiraba ismancinayuu ahaa wa qarara alqaatilu binafsihi fii qatli qofkan dilayna nafdiisa khatar uu ku geliyey uu ku beegsaday istixaqa salabow markaa furkiisa ayuu mudanaya waayo xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu wuxu uhi man qatala qatiilan qofka qof dila gaala low calayhi bayinan markhaatina u hayso falow salabu furkiisa isaga ayaa leh waxaa kaloo xadiidkii aynu hore u soo marnay cawf ibn maalik iyo khaalid ibn waliid ana rasuulahi qadaa bisalabi lilqaatili lamana yacni takhmiisininoo ayaga khumusyo lagama bixinin waxaa kaloo xadiidka abu daawuud uu warinaya oo isagana sanadkiisu saxiix yahay qaala rasuul lahi yowmayd yowma xunayn wuxu uhi man qatala kaafiran falow salabu qofka gaal dilaa furkiisuu leeyay abu talxa maalintaa labaatan nin ayuu dilay wa akhada aslaabahum furkoodii o dhanna isaga ayaa wada qaatay furkuna maxtawad calayhi yadduhu waxay gacantiisu koobtay baa la yidhaahdaa fi lwaqca waqcada iyo dagaalka marka lagu jiro iyo goobtaa wixii markaa gacantan gaalka ku jiray ayaa la yidhahda min farasin wa hiyaabin wa silaaxin wa nafaqati wagayri dalik ayaa salab iyo fur la yidhahdaa alghaniimatu limanaya usugaatay xadara alwaqca xadire ilaa aakhiriha fa tuqsamu baynahum waa loo qaybinaya bacda ikhraaji salabi salabkii intii la saaray kadib wa khumusiha wa bacda ikhraaji khumusiha khumus intii laga saaray kadib liraajili saamun baa u sugnaaday idaa kaana xoran baaliqan musliman caaqilan markuu yahay wa yurdahu lilmar'ati rudaq baa la siin walcabdi iyo wasabiyi iyo walkaafiri gunnaa la siin in xadaruu biidni limaami imaamka iidankiisa hadday ku yimaadaan min arbacati akhmaasiha afartan qaybood ee loogu talagalay nimanka markaa qusaadda ayaa laga siinayaa intaan la qaybinin wa innamaa tumlaku lqaniimatuna bilqisma qaybin ayaa lagu mulkiyaa ow ikhtiyaari tamalluki ama milkin doorashadeed wa ama salabu faman qatala qatiilan qofka mid dila aw kafaa sharu ama sharkiisa ku filaada ow kaana almaqtuulu kala dilay adoo mumtanican ama mutamanican mid ismancin oo dee dagaal ku jiro awood lahoo aan laxaadla ahayn oo waqarra alqaatilu kan dilay ou ku degay binafsihi fii qatlihi khataruu nafdiisa ku geliyey istaxaqa salabahu buu mudanaya wahuwa maxtawad calayhi yadduhu wamaxtawadkay koobtay baa la yaduhu yaddulkaafidi calayhi korkiisa fi lwaqca dhacdada iyo dagaalka dhexdeeda oo min farasin faraskii ah wa hiyaabin mariya wa silaaxin wa nafaqatin wixii nafaqiya lcagsite wagayru dalik fa ama alkhubusu fa yuqsamu calaa khamsatin aydan shan baa loo qaybin marka sahmun linabiyi sala allah alay sl ayaa la siin fa yusrabu bacduna fi lmasaalixi ayaa loo yidhi misadi thuquur fangoraha awdideeda wa arsaaqi lqudaati nabiga qudaada mushaharkooda walmu'adiniina iyo wa naxwihim wa sahmuna lidawi lqurbaa baa la siin min bani hashim wa bani mutalib lidakari midlu xadilunhayayni ayaa loo siin wa sahmuna lilyataama alfuqaraa'i baa la siin wa sahmuna lilmasaakiini wa sahmuna libni sabiili ayaa markaa la siinaya waa taynu shan meelood baa laga dhigaya afar waxaa la siinaya nimankii dagaalka ka qayb galay meesha soo hadhay ee khumuska shanaad ayaa isagana khamsata akhmaasin shan qaybood laga dhigaya sahmi waxaa la siin jiray nebiga markuu noolaa dabadiina waxaa lagu bixinaya masaalixda muslimiinta hadday meel suquur iyo markaa meel cadow inaga soo gelayo fangore ay jiraan halkaa cidda gelaysa iyo sida laysaga ilaalinayabaa markaa lagu bixin dadka qudaadda ah ayaa markaa mushaarooyinkooda lagu bixin mu'adiniinta iyo wixii lamida ayaa lagu bixinayaa waxay markaa u daliishanayaan xadiidka uu warinaya bukhaari iyo muslim kaanat amwaalu bani qurayf mima mima amwaalu bani nadiir mima afaalahu calaa rasuulihi mima lam yuujab ilmuslimuuna caleyh bikhayrin walaa rikaab aanay ku kicinin fakaana lirasuulillahi khaasa wakaan yunfiqu calaa nafaqata sanati ayuu ku bixin jiray uma yajcalu maa baqiya fi silaaxi walkuraaci cuddata fii sabiili illah wixii soo hadhayna yacni wuxuu gelinayay kuraaco khaylasha iyo hubka iyo ayuu geliya cuddata fii sabiili illah ninkaasoo markaa fay ay ahayd waxaa kaloo xadiidka bukhaari warinaya laa yakhtasi warasa dinaaran maa taraktu bacda nafaqati nisaa'i wa muwanati caamili fahuwa sadaqa waa sadaqa ayuu markaa yidhi sahmina waxaa la siinaya dadka qaraabadee reer bani haashim iyo reer bani mutalib oo kallab waxaa la siinayaa misl xadiluthayri sida dhaxalka oo kale laba dhadii dheefdood ayaa kallab la siinaya waclamu anama hanimtu min shayin faanillahi khumusa walirasuuli walidilqurba walyataama walmasaakiin wabni sabiil yacni qoryaha in la siinayo aayadda qur-aanka ayaa caddaysay khumuskiisa ilaahay buu u sugnaaday oo yacni ilaahay baa xukumaya weeye rasuulkiisa ayuu u sugnaaday markuu noolay dawilqurba yataama masaakiin ibnu sabiil reer banu mualibna markaas halkana wax laga siiya waayo iyagu iyo reer banu hashim waxaanay iyagu waxba ku lahayn sadaqada ayaanay waxba ku lahayn marka iyaga halkan ayaa wax laga siiyaa faygii ayaanu markaa inooga hadlinoo fayguna waa waxaa markaa gaalada laga soo qaatay min hayri qitaalin ama intii dagaalku dhammaaday ayaa fay la yidhaahdaa markaa xukunka fayguna waa fa xukmu alghaniima shan meelood baa loo qaybinaya khumuskiisa ciddan markaa khumusulkhaniima la siinayey ayuunbaa la siinaya ma afaalahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilaahi walirasuuli walidilqurba walyataama walmasakiin wabni sabiil arbacata akhmaaska kalee soo hadhayna nimankii markaa muqaatilada aha ee markaa dagaalka ku jiray ayaa markaas la siinaya oo ayagay markaa gaar u noqonaysaa faama alkhumusu fa yuqsamu calaa khamsatin aydan shan baa loo qaybin sahmun linabiyi sala la alay sl ayaa loo yeeli fa yusrafu bacdahu fi lmasaalixi ayaa loo yeelaya loo iilaya masaalixda min sadi huquuri awdidda yacni fangorooyinka muslimiinta markaa laga soo cadowgu ka soo markaa kaga soo baxayo awdideeda mawaadicda markaa ilaalinta weeye meelaha markaa ay cadowgu inuu ka soo galo dadka muslimiinta ee bilaadda oo ka soo weerarama markaa ciidanka markaa lagu gufaynayo hor joogaya ayaa lagu iilaya waarsaaqi lqudaati iyo qudaadda mushaaharadooda walmu'adiniina iyo wanaxwihim wixii lamid ah wa sahmuna lidawi lqurbaa baa la siin min bani haashim wa bani mutalib lidakari kalaba waxaa u sugnaaday mislu xadiluthayni laba dhadii dheeftood oo kale wa sahmuna lilyataama alfuqaraa'i baa la siin kuwii ilaha waxba la siin maayo wa sahmuna lilmasaakiini baa la siin wa sahmuna libni sabiili ayaa la siinaya faslun fi ljizya waxaa jizyada la yidhaahdo ayuu fasal yahay jizya waa ismu lilmaali aladii yaltazimu adaahu hayru lmuslim bicaqdin makhsuusin muqaabila ximaayatihim wa xaqni dimaa'ihim wa iskaanina lahum fii diyaarina waa maalka ay bixinayaan dadka aan muslimiinta ahayni heshiiska iyo caqdiga lagula gelayana ay ku bixinayaan si loo ilaaliyo dhiiggoodana loo dhowro daarahoodana dhulkeennana ay u degganaadaan waa gaalada ayna dhex deggan cashuurta aynu ka qaadayno jizya ayaa lagu magacaabay lianna ajza can ilqafi diilkii la layn lahaa ayay kaga fillaatay tucqadu dimma dimadaa waa loo guntaa lilyahuudi waannasaara iyo waalmajuusi ayaa loo guntaa waliman dakhala iyo cidda gashay fii diini alyahuudi waannasaara qabla naskhi watabdiil inta aan la naskhinayn la bedelin wasaamira wasaabica ayaa loo gunti in waafaquuhum hadday ku waafaqaan fii asli diinihim diintooda asalkeeda hadday ku waafaqaan iyo waliman tamasaka qabsay bidiini ibraahiima nebiyullahi ibraahim diinta aw hayrihi min alambiya calayhim asalaatu wasalaam walaa yucqadu loona gunti maayo liwathaniyin waman laa kitaaba lahu iyo ka aanu kitaab u sugnaanin walaa shubhatu kitaab shubhatu kitaab kaanu u sugnaanin isaga loo gunti maayo waxau sheekhu leeyahay tucqadu dimma dimadu waa caqdiga ammaanka ee bimuujibihi lagaga qaadayo markaa jisyada waxaa loo guntayaa yuhuud iyo nasaaro ayaa loo guntayaa oo loo xidhayaa oo ilaahay baa yidhi la dagaalama kuwaan aliya maalinta wal aakhirka rumaysnayn walaa yuxarimuuna maa xarama allahu rasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucdu ljizyata can yadihum saqirun intay jizyada ay ka bixinayaan markaa kuwaas waa loo guntayaa waxaa kaloo loo guntayaa cidda gashay fii diini alyahuudi waannasaara yahuud iyo nasaare diintooda cidda gashay majuusana waa yahuud iyo nasaara iyo majuusana waa loo guntayay cidda markaa usuushiisa ay galeen fii diini alyahuudi waannasaara qabla naskh wa tabdiil intaan lala naskhin lana bedelin kuway aabbayashood galeen diintaana ayagana waa loo guntayaayo jisyadii waa laga qaadayaa wa saamira waa koox yuhuudda ka mida saabi'aduna waa koox ayanaayin ka mida yuhuuddaasun ama yacni sheegtay inay markaas qabsadeen diinta nebiyullahi ibraahim kuwaana iyagana waa loo guntayaa laakiin waa goorma waa in waafaquu hadday fii asli diinin diintooda asalkeeda hadday ku waafaqsan wey saamiradiiyo saabi'adu waa firqa ahlukitaab hadday ahlukitaab usuusha diinta iyo caqaa'idda asliga ay ku waafaqsan yihiin weeye markaa shardigaa la odhanayo weliman dakhala fii diin yahuudi wanasaara qabla naskhi wa tabdiil waa shardi markaa iska adag shaaficiyada ayaa shardinaya oo qayrkood ma shardiyaan laakiin way iska adag tahay markaa sida loo helaa waxyaalaha kale ay deliisheen waxaa ka mid xadiidka imaamu muslim iyo abu daawuud iyo ay warinayeen tirmidi iyo ibnu maaja xadiidka cajabta qaba burayda laga warinaya qaala wuxu uhi kaana rasuulullahi idaa amara amiiran calaa jeyshin aw sariya markuu nebigu amiir qolo uga madax dhiga ama saryo aw saaw fii khaasatii bitaqwa allahi horta wuxuu dardaarmi jiray ilaahay cabsidiisa ayuu dardaarmi jiray isaga iyo dadka muslimiinta ee la socda waxaanu tiri uqsuu bismi illahi ilaahay magaciisa ku duula fii sabiili illah qaatiluu man kafara billaah kuwa ilaahay malaahay gaalobay la dagaalama uqsuu walaa taqulluu ha khiyaamaynina laakiin la dagaalama qadarka iyo ballanka baxana iska ilaaliya walaa tumahiluu hana googoynina dadka aalayseen walaa taqtuluu weliya ilma yar hadilina cadowgaaga markaad mushrikiinta la kulantana fadcuuhum ilaa alaati khisaal saddex arrimood ugu yeel tii alliyaaniyo tay kaa kaa ajiibaanbana ka aqbal kana joogso marka hore islaamnimada ugu yeel fain ajaabuuka faqbal minhu wa kufa canhum hadday islaamnimada kaa yeelaan ka aqbaloo ka joogso dagaalkoodii kadib waxaad ugu yeedhaa inay daartoodan ka wareegaan ay dee muhaajiriinta ay u wareegaanoo dhulkaadan ay ka wareegaan oo xagga kale ay wareegaan waxaanad u samaysaa uga warrantaa hadday saa sameeyaan falaw maa lilmuhaajiriin wa calayhi maa cala lmuhaajiriin waxa muhaajiriin ay leeyihiin bay leeyihiin waxa muhaajiriin korkooda abaa korkooda ah oo dee khaniimadii iyo waxbay markaa ku yeelanayaan hadday arringaa kaa diidaan inay wareegaan waxaad uga warrantaa inay reerbaadiyaha muslimiinta la mid noqonayaanoo xukunka islaamkana lagu daroorinayo qaniimada iyo faygana aanay waxba ku yeelanayn inay dagaalamaan mooyaane hadday diidaanna oo islaamnimada diidaan fas'alhum uljizya jizye weydii hadday jizyada kaa ajiibaan ka aqbal wa kufa canhum kala joogso haddii ay diidaan jizyadana fastacin billahi waqaatilu markaa la dagaalam haddaad qolo markaa dhufays ku jirta aada isweer ka qabato ay doonaan inaad ilaahay dimadiisa iyo dimada nebiga u yeesho maganta ilaah iyo maganta rasuulka noo yeel bay ku yidhahdeen ha ka aqbalin buuhi taa laakiin magantaada iyo maganta asxaabtaada u yeel maxaa yeelay inaad magantiinna jebisaan iyo maganta saaxiibadiin baa ka fudud inay ilaahay magantiisa iyo maganta rasuulka jebisaan haddaad qolo markaa ahlu xisniga aada xisaar iyo godoomin ku sabayso fa araaduuka an tunzilahum calaa xukmi illaah ilaahay xukunkiisa nagu deji ay ku idhahdaanna ilaahay xukunkiisa ha ku dejinine walaakin anzilum calaa xukmik adigu xukunkaa ha ku deji maxaa yeelay ma ogid xukunkii ilaah inaad asiibaya inaad asiibaynin adigu ma kala garanaysid markaa inkastoo xadiidka qolyaha daliishay ay leeyihin gaaloo dhan in laga qaadayo jisyadii ay tilmaamayso haddana ayagu markaa qolyaha gaarka umay shaaficiyi tilmaamaan xadiidka kale bukhaariy muslim ay warinayaan ana rasul bacaa abaa cubayda bn ila albaxrayn yati bijaskiti aynu la yimaado xadiidka abu daawuud isaga wariya sanadkiiu saxiixa yahay anas ibnu maalik ana nabiya bacasa khaalid bnu ilaa ukaydar dawma ayuu diray faakhada faatowhu bihi faxaqana damahu wasanaca cala aljizya ninkaasaa markaa markii lasoo qabtayna waa lala yimi oo dabeetana dhiiggiisa waa ilaaliyey jizyana waa kula heshiiyey xadiid kale bukhaari warinaya ana cumar lam yakun liyaakhudu aljizya min almajuus kama qaadi jiray ilaa uu marag furay cabdiraxmaan bnu cawf ana nabiya akhadaha min majuusi haajara haajara majuusteeda inuu ka qaaday wuxuu leeyahay wasani kaa isagaa iska sanam caabudka iyo kaan kitaabka lahayn iyo kaan shubhatu kitaab lahayn midnaba ayaga loo gunti maayo tucqadu dimma caqdigaa ammaanka ee jizya laga qaadaya waxaa loo xidhayaa lilyahuudi wanasaara yahuudiya nasara walmajuus iyo waa niman dakhala ka galay fii diini lyahuudi wanasaara qabla naskhi intaan nasri wa tabdiili lana bedelin wasaamirana waa loo xidhayaa iyo wasaabi'a labadaa kooxood in waafaquuhum hadday ahlu kitaabka ku waafaqaan fii asli diinihim diintooda asalkeeda hadday ku waafaqaan walimanna waa loo xidhi tamasaka bidiini ibraahima qabsay oo hayrihi min alambiya calayhim asalaatu wasalaam walaa yucqadu liwahaniyin wahani isaga loo xidhi maayo iyo waman laa kitaaba lahu kaan kitaab lahayn walaa shubhata kitaabna aan lahayn walaa yasixu ma ansaxayo ilaa bishardayn caqdigaasi laba shardi uma ku ansaxaa iltisaamu axkaami lislaami islaamka axkaamtiisa in la laasimiyo wa badlu ljizya iyo jizyada oo la bixiyo wa aqaluhana diinaaru weyn min kulli shaksin qof kasta wa akaruhana maa taradaw calayhi waa intay markaa ku raacli noqdaan wa tuukhadu minhum birifqin baa looga qaadi ka saa'iri duyuuni sida daymanka oo kale sida daymanka kale oo kale walaa tuukhadu min imra'atin wa sabiyin wa majnuunin wa cabdin ayaga laga qaadi maayo wa yulsamuuna biaxkaamina baa la laasiminaya min damaani nafsi nafda magdhoweeda waalcirdi waalmaali wa yuxadduuna lizinaa waa loo xadiya wasariqati laa lisukri sakhradii ayada loo xadi maayo wuxuu yihi sheekhu jisyadaasi waxay ku ansaxdaa laba shardi caqdigaa dimadaa ee jizya laga qaadaya laba shardi buu ku ansaxaa waa ka koowaadee iltisaamu axkaami alislaam inay oggolaadaan axkaamta islaamka inay fulinayaan waa ka labaadee badluljizya inay jizyada bixiyaan labadaas ayaa caqdigaasi uu ku ansaxayaa jisyadana haddaba waxaa ugu yar diinaar min kulli shaksi qof kasta diinaar ayaa markaas laga qaadayaa waayo xadiidka waa abu daawuud iyo tirmidi iyo nisaa'i ay warinayaan ee sanadkiisuna saxiixa yahay mucaad laga warinaya markuu u diray yaman wuxuu amray an yaakuda min kulli xaalimin diinaaran mid kastoo qaangaala wi diinaar ka qaada cidlahu min almacaafir ama yacni wax u dhigmoo maryaa ka qaad buu yidhi inta ugu badanna waa intay raalli ku noqdaan waa lala gorgortamayoo intay raalli ku noqdaanna waa laga qaaday xadiid bayhaqi warinayo nebigu saalaxa ahla ayla calaa alaaamiati diinaari wa kaanuu alaaamiati rajul wa calaa diyaafati man mara bihim min almuslimiin iyo ciddii muslimiin ee soo martee inay martigeliyaan cumar ayaa isaguna faqad wadaca cala alghaniyi amaaniyata waarbaciina dirhaman wa cala almutawasiti arbacata wacishriina dirhaman wa cala alfaqiiri isnaa cashara dirhaman dinaarkan labiyo toban diinaar labiiyo toban dirhan baa dinaarkan lagu sarifay marka afar garaam ayay hadda wax u dhigmaya ayay ahayd waxaana looga qaadayaa buu yidhi birifqin si markaa dhimrin iyo dabacsanaani ku jirto kasaa'ir duyuun sida daymanka kaleba looga qaadayo ayaa jizyadana looga qaadayaa si dhimrin marka ay ku jirto oo iyadoo waxba yahaniya aan lagu sii adkaynaynin waayo bukhaari baa warinaya xadiidka raxima allahu rajulan ilaahay nin ha u naxari samxan idaa baac markuu wax iibinayo saamaxaad badan waida shtaraa markuu wax iibsanaya waida qtadaa iyo marka uu dayn cid ka qaadanayaba sida aayadda qur-aanka ay tilmaantay xataa yucdu ljizyata can yadi wahum saaqiruun yacnii fuqahada qaarkood baa iyagoo taa turjumaya yacni qaabab aad u adag in xanaabiladoo kale in badan ha taagnaadaan bay yidhaahdaano imka matnigii muxararka waxaa ku taallaya minhaajka laga soo gaabiyey tuukhadu bihana si markaa sharaf dila ayaa looga qaadaya oo ninka qaadayaa fadhiisanaya dimiguna waa istaagaya madaxa ayuu soo foororinaya dhabarkana waa soo qalloocinaya wayadacuhaa fi lmiisaani halkaasuu dabeetana dhigaya wayaqbidu laakhidu lixyata garhka ayuu dabeedna saa ugu dhigi wayadribu lhizmati halka cankana ha kasii feedha markaa feedha kaga sii kiciyo yani haalada iyo qaabkaas ayaa looga qaadayaa bay yidhahdeen markaasuu imaamu nawowi hadalkaa ka daba tago markaasuu yihi qultu hadihi lkayfiya baila kayfiyada iyo qaabkaasi waa baatil markaas aanan waxba ka jirin weeyaan yani waxaynu allah ku arkaynaa culimada muslimiinta ala gaalo ka taagnaayeen iyo halkaynu maanta ka taagannahay laga qaadi maayo ruuxii dumar ahaa iyo sabigii iyo kii waalaa iyo addoonkii iyo ayaga marka waxba laga qaadi maayo kuwa mukalafiinta ee markaa dee dagaalka ehelka u ah ayaa markaas laga qaadaya ayagu ehlu qitaal maaha markaa dumarkaa iyo addoommada iyo carruurtaa iyo kuwa waalanayo mukalafiinba maaha beeqi baa warinaya cumar inu cumaashta u qoray an laa yadribu ljizyata cala anisaa'i waasibyaan dumar iyo carruur waxbaa ka qaadina buuli axkaamteennana waa la laasiminayaayo waxay xaaraannimadiisa rumaysan yihin waa la laaziminaya wixii xaaraannimadiisa aanay laasimsanayn dee markaa lagu socodsiin maayo ilaa inay qaadi muslimiinta hadday isula yimaadaan mooyaane oo nafdii hadday markaa dee waxyeeleeyaan waa laga xukumiyo waa laga qaadi cirdigii hadday markaa qof dee ay sinay waxbaan ku sheegaan dee xadkii waa la marin xoolihii hadday markaa cid wax ka dhacaan de waa laga qaadi zinadii waa loo xadi sariiqadii iyo tuugadii waa loo xadayaa oo waa lagu socodsiinayaa laakiin sakhradda ayada iyo khamri cabidda lagu xadi maayo maxaa yeelay dee xaaraannimada khamriga ayaanay rumaysnayn in zinadaa iyo loo xadayana waxay u deliisheen culimmadu xadiidka imaamu albukhaari warinayo cabdillahi bni cumar yuhuud baa nebiga u yimi waxay u sheegeen nin ka mid a iyo ruux duwan inay sinaysteen markaasaa nebigu yihi towraad maxaa ka haysaan arrinka rajmiga annagu arkaya waxaan towraad ku hay inaanu fadeexayno uun oonu jeedlaannona cabdillahi ibnu salaan baa yidhi been baa sheegay rajmi baa ku jira dhagaxin lagu dilo towraad la kale towraad baa la kala bixiyey nin baa dabeetana aayaddii rajmiga gacanta saaray wixii ka horreeyey wixii ka dambeeyey buu akhriyey cabdillahi ibnu salaame yahuudigaa weynee islaamay ayaa yidhi irfac yadag arka qaad gacanta kasuu gacantii ka qaada aayaddii rajmigaa ka soo baxday markaasay dhaheen sadaqa ya moxamed fiiha aayat rajm deetana wuxuu faray rasuulku labadiiba in la rajmiyo sidii baa markaa lagu rajmiyeeyo ninku markaa gabadha dhagaxa isaga dhigayay walaa yasixu ilaa bishardayni laba shardi mooye ku ansixi mayso caqdiga adimada jizyadu iltisaamu axkaamil islaami inay islaazimiyaan wa badluljizya jizyadana ay bixiyaan wa aqaluhaa inta ugu yana diinaar weeye min kulli shaksin qof kasta diinaar baa laga qaadi wa agsaruhaa inta ugu yana maa taraadow caleyh waxay raalli ka noqdaan weeye watuukhadu minhu birifqin si dhibrinaya debacsanaana ayaa looga qaadi kasaa'iri duyuuni sida daymanka kaleba looga qaadayo walaa tuukhadu min imra'atin wa sabiyin wa majnuunin wa cabdin laga qaadi maayo wayulzamuuna biaxkaamina ayaa la laaziminayaa oo min damaani nafsi waalcirdi waalmaali nafda iyo cirdiga maalka dammaankooda wa yuxaduuna lizina wasariqa baa loo xadi laa lisugri ayada sakhradii may oo loo xadi maayo wayatabayazuuna waa soocmayaan fi libaasi xagga huga wa zanaaniiri iyo zanaaniirta wayakuunu waxaanaya fii riqaamin qoreo jarsun jaras baa loo xidhay fi lxamaam walaa yarkabuuna farasan fuuli maayaan bal biqaalan aw xamiiran bay cardan balaar u fuulayaan walaa yubda'uuna bisalaamin lagu bilaabi maayo wayulja'uuna ilaa adyiqi ariiqi waddada halka cidhiirigiisaabana waa loo dhibgelin walaa yacluuna kana sarrayn maayaan cala almuslimiina fi lbinaa'i dhiska walaa yusaawuunahum lana sinmi maayaan fain tamallakuu daaran caaliya hadday markaa milkiyaanna lam tuudam laga dumin maayo waxau sheekhu leeyahay waxay ku soocmayaan xagga libaaska iyo huga waa inay wax ka soocan muslimiinta xidhaan oo waxay yidhaahdaan meel aan wax lagaga torin maryahaasee caadahaasaa katifka oo kale ayaa khayd iyo miiq lagaga tolayaa midabkiisu midab midabka marada khilaafsan yahay sida ciidamadu bahlaan yaryar ee akhdarka ahay meelahan sudhaan oo kale ee kola siidhiyada sudhaan oo kale kuwaasoo kale oo yuhuuddu midab gaara le midab gaaray yuhuudda u sheegaan nasaarada mid gaaray u sheegaan majuusa midab gaaray u sheegaan asraqiyabay u kala sheegaan wa zamaniir zanaaniirkuna waxa weeye khayd iyo shakad markaas culusoo markaa xaggan dhexda lagu xidhayo maryaha laga sarraysiinayo oo markaa midabana leh taasay markaa iyadana ku soocmayaan marka ay xamaamiyada gelayaanna qoorta markaa jaras iyo koor ayaa loo sii gelin markaa si loo ogaado markaa inuu dee markaa mid gaali ku jiro farasna fuuli maayaan buuhi oo farasku markaa dee haybe ayuu leeyahay oo waxay muslimiintu ku dagaalamayeen weeyaano alkhayru macquudun fii nawaasiha alkhayr markaa fardaa waa laga mamnuuci bal biqaalan baqalahay fuulayaan waximaaran cardan weliba saa cagaa way kala ridi maayaane gudub bay weliba u fuulayaan yacnii hanaalka ugu dambaysay ayaa la marinayaayoo waxaa lena waa arrimo xagga zamaankii iyo xagga makaankii maslaxadda isku khilaafaya waa inaanay isa sarraysiin iyo iscisaynuun muslimiinta aanay ugu muuqanin weeye salaadna lagu bilaabi maayo wadda haddii la yska hor yimaadana dee cidhiirigeeda ayaa markaa ayaa lagu riixiyoo